macadka culumta shareecada iyo maadiga ee daarul macrifa ee degmada kismaayo ayaa xaflad qalinjibina u qabtay arday dhammaysay barashada culumta shareecada islaamka xafladda ayaa waxaa ka soo qaybgalay culamaa udiin ay ugu horeeyaan sheekh cali nuur arday waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid a ardaydii ka qalinjibisay macadka daarul macrifa ayaa waxay kusoo bandhigeen afka carabiga waxay ka barteen macadka waxaa ka mid ah an yacmala rajul rajulku ma camal fala bileyla habeenka camal camal uma inta kadib subaxi uu waabareysto waqasad tira allahu ilayhi xaal waa surayd alihi dushiisa fayaquul uu dhaha yaa fulaan hebelow camiltu baaractan waxaa aflakadaa wakadaa saas saas معلميننا الفضلاء قد قد كان دوركم جد عظيما جدا في تعليمنا وإرشادنا إلى طريق العلم والمعرفة والصواب نحمل جميلك نحمل جميلكم فوق أكتافنا ولا يستطيع كائن من كان أن ينكر maamulka macadka daarul macrifa ee magaalada kismaayo maxamed cabdirashiid ayaa waxa uu ka warbixiyey waxay ardayda barteen iyo waxyaabaha bulshada ay u qabtaan macadka daarul macrifa marka ugu horeysa ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ugu mahad celinaya nicmadaasi weyn marka xigtana ardayda waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo ee cilmiga aad barateen ee allah idinku anfaco ummaddana kuwii ku anfaca allah idinka dhigo waxaan rabaa aniga warka ma sii badinayo dhowr qodob oo gagaaban baan rabaa inaan wax ka tataabto marka koowaadi xarunta daarul macrifa waa college daarul macrifa wuxuu ka kooban yahay qeybo kala duwan oo waxbarashada ka mid ah wuxuu ka kooban yahay saddex qeybood qeyb dugsi qur-aana oo qur-aanka iyo hingaadiisii iyo xifdigiiba lagu baranayo iyo qeyb culumta shareecada islaamka sida hadda maanta looga qalanjibinayo oo kale kutubtii iyo funuuntii kala gedisaneed lagu akhrinayo iyo qeyb iskuul oo dugsi hoose dhexe sare leh wasaaradda waxbarashadana ka diiwaan gashan waxbarashadaasi waxaa hal meel loogu kulmiyey si ummadda baahideeda loo daboolo ummadduna ay uga faa'iidaystaan yaa loogu talagalay kuleejka daarul macrifa waxaa la aasaasay sanadkii labada kun sagaaliyo tobanka bishiisii tobanaad taarikh shanteedii yaa la aasaasay muddada hadda uu asaasan yahay waa shan sano ardadii dafcaddii ugu horreysay qeybta culumta shareecada ayaan maanta goobjoog u nahay qalijibintooda waa ilaahay mahaddiis raggaasi aada iyo aad baa loogu soo dadaalay ayaguna maanta waxay noqdeen kuwo ummadda anfaca waxay magaalada ka sameeyaan wacyigelin khudbooyinka jumcada masaajida ayagaa ka akhriya masaajid badan sidoo kale muxaadarooyin bay qabtaan waa dad marka waxtarkoodii ummaddii la dareemayo sheekh cali nuur oo ka mid ahaa aas-aasaha macadka daarul macrifa ee magaalada kismaayo ayaa wuxuu ka hadlay muhiimadda ay bulshada soomaaliyeed ay u leedahay barashada culumta shareecada iyo maadiga mucalimiintii iyo maamulkii daarul macrifa ilmahaas maanta qaybtoodii u horreysay ay ka qalanjabiyeen isla daarta lafteedii kolkay qalanjabiyeen rag ka mida dib macalimiin hadda u qaatay macnaha kalsoonida lagu qabo darteed intaa u soo dadaalay oo wax soo barahayey oo ku soo dadaalahayey ayagana aad baan ugu mahad celinaynaa khayr allah idinku jaseeyo idinka iyo owlaadiinna iyo owlaaddoodana biidni illaahi tacaala ha ka muuqdo biidni illaahi tacaala wanaagaad qabateen waxay yidhahdaan culimmadu ruuxa muslimiinta weliba ardayda dulabada qurabada ruuxa u dadaala asaga ilmihiisaba keliya meehe ilmaha ilmihiisa yaay u badan tahay inuu ahlu diin noqdo ay ka soo baxdo weliba ilmuhu awowga u yahay ama ayeyda u yahay baa ugu badan baa la inta qumaati looga dareemo waalidka wanaagsanna waladkiisa wanaagsan sidaasuu inta badan wax ugu soo jiida macallimiintii gaar ahaan waxaan si gaara usii xusi karaa kooxdan qalin jebinaysay labadii nin ee ugu yacnihiibaa markaas cashir siin badnayd oo ninkii meeshan ka hadlahayay oo ah sheekh maxamuud iyo sheekhii kale oo baadle markaas sheekh fanax si gaaraan weliba uguna ducaynhaynaa uguna mahadnaqaynaa insha allahu tacaala idinkana waxaan leenahay biidni illaahi tacaala diintiinna tii lagu intifaaco waaba lagu intifaace in badanna lagu sii intifaaco allah ka yeelo biidni illahi tacala si kastaba haatee ardaydan ayaa waxay ka qalinjibiyeen macadka culumta shareecada iyo maadiga ee daarul macrifa ee degmada kismaayo kuwaas oo ay baranayeen shareecada iyo maadiga